barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aruurnimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa lix iyo labaatanka shan iyo labaatanka sebtembar sanadkana waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyadana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daandure
qodobadaan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee magaalada nairobi oo fursado shaqo ka hela dukaamada qalabka elektroniga ee suuqa xaafadda isli dhallinyarada way iscaawiyaan anaga hadda qof dhallinyara oo shaqadoona marba noo yimaado meesha wax ka banaan yihin aad gelinaa haddii anaga naga banaan yihiin waxyaalahan ku xidhna waxaa ka mid ah inuu damaanad keensado leanna weli afrikan ku nool nahay qofka sharcigiisii meel loola maro waa beri awoor raadinaysa ma jiro saldhig ah so marka qof uu yaqaano asaga damaanad ka ah hadduurkeena waa qaadanaa dhegeystayaal iyadoo ay tahay maalin qabiisa lix iyo labaatanka bisha sebtembar qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid a bahda ciyaaraha gobolka awdal oo garsoorayaal u diraya tartanka ciyaaraha dhallinyarada ee gobolka sool sidoo kale kaalimaha heesahana barnaamijka kama tegin
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
hogaamiyeyaasha caalamka ee isugu tegay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york ayay u badan tahay in khamiistan maanta ah ay dhegaystaan xiisada ka dhex taagan israa'iil iyo falastiin iyadaoo mas-uuliyiinta labada dhinac uu mid walbaaba jeedinayo hadalkiisa ku aadan shirka sannadlaha ah madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa loo qorsheeyey inuu khudbaddiisa jeediyo subaxnimada hore ee maanta ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo jooga israa'iil ayaa isku dayaya inuu soo dhiso xukuumad kadib doorashadii dhacday toddobaadkii hore iyadoo taas daraaddeedna uu wasiirka arrimaha dibadda israa'iil kads uu galabta khudbad ka jeedin doono qaramada midoobay xaaladaha aan sugnayn ee ku saabsan ka bixitaanka britain ee midooda yurub ayaa sidoo kale ku jiri doona ajendaha iyadoo madaxa midooda yurub donald task loo qorsheeyey inuu sidoo kale ka hadlo kulanka ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaan ka hadlin arrinta ku saabsan kabixista britain ee midooda yurub markii uu toddobaadkan jeedinayay khudbaddiisa waxaana dhabarjab ku noqday maxkamadda sare ee dalka britain oo go-aan ay ka gaartay go-aankiisii ahaa in la joojiyo baarlamaanka ku tilmaantay sharci darro
madaxweynaha dalka shiinaha shi jimpin ayaa daah furay garoon dayuuradeed ee labaad ee caalamiga oo dalkaasi uu yeesho oo la sheegay inuu yahay kan ugu weyn dunida garoonkaasi cusub ee dayuuradeed ee loo bixiyey b c i a ayaa waxaa la furay maalmo uun ka hor iyadoo ay soo fool leedahay sannad guuridii toddobaatanaad ee ka soo wareegatay markii taliska shuuciga uu talada dalkaasi qabtay garoonkaasi cusub ayaa hadda waxaa lagu bilaabi doonaa duulimaadyada gudaha laakiinse ay ku soo degi doonaan boqol iyo laba iyo toban duulimaad oo caalamiga guga soo socda dhismaha garoonkaasi caalamiga ee shiinaha ayaa waxaa ku baxday adduun dhan toddoba iyo toban bilyan oo dollar
duurnimo khamiis oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo da naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada ah ayaana dhegaysanaysaan oo si toos idinkaga imaanaya magaalada washington suuqa isliya magaalada nairobi ayaa ah suuq ay fursado ganacsi iyo shaqo ka helaan in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida kuwaas oo qaarkood shaqola-aan uga soo cararay soomaaliya dhallinyarada ayaa inta badan ka shaqeeya iibinta iyo hagaajinta qalabka elektroniga gaar ahaan mobilada iyo kombyuutarada warbixintan nairobi waxaa ka soo diray khadar maxamuud xareed
suuqa islii ee magaalada nairobi waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ka howlgalaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasoo si weyn uga dhex muuqda ganacsiga kala duwan ee suuqa ka jira dukaamada lagu iibiyo qalabka elektaroniga sida moobilada iyo kombiyuutarada ayaana ka mid a dukaamada ugu badan ee ay ka shaqaystaan dhallinyarada alaabta ganacsiga ee lagu iibiyo suuqa isliya ee magaalada nairobi inta badan waa mid tayadiisa la ammaano qiimihiisuna uu jaban yahay waana midaasi sababta keentay in suuqa islii uu noqdo suuq looga soo dukaamaysi tago dalalka bariga afrika gaar ahaana sida wadamada uganda ruwanda iyo qaybo ka mid ah ethoobiya yaxya ismaaciil jaamac waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee suuqa islii ku iibiya dukaamada lagu iibiyo qalabka elektroniga waxaanan kala sheekaystay sida ay u iibiyaan qalabkan iyo wadamada ay ka keenaan bismillahi raxmaan raxiim magacii waa yaxya ismaaciil jimcaale waxaan ka shaqeeya electronic teknolojiyo u kala qaybsan mobeelo kombyuutar mobeelada oo kala baxayaan oo loo kala qaybiyo kuwa dubay ka yimaado iyo kuwa east africa la yihahdo waxaan ku dukaankeen oo ku yaalaa slim moll xaafadda slim nairobi kasoo horjeedka madiina moll soo bildinka aan ku anaalno waxaa la yihahdaa slim moll dukaankeena lamber aa la yihahdaa dukaaman badana meesha ku nahnay dhalinyaro badan ayaa aan arkayaa inay kaala shaqaynayaan dukaankuna weyn yahay marka goormaa bilowdeen shaqadan shaqadan waxaan bilownay labada kun iyo sagaalkan bilownay alxamdulilah shaqo fiicanaan ka heenaa adiga meesha maanajarkeedaan ahay maalin walba shaqaalaha qaarna ina soo maraan kuwa nala joogo hadda wuu jiraa yar hadda ila shaqeeyaa ka mid a wuxuu ilaa iyo wuxuu nala shaqaynayaa sideed sano oo datoosoo nagula shaqaynaya marka saas waayo aadaan fiicannahay marka waxaad ii sheegtay inaad iibisaan moobelada tusaale ahaan oo kale loo kala qaado mid east africa iyo kuwa dubaay maxay ku kala duwan yihiin moobelada labada nooc kuwa east africa waxay kala duwan yihiin kuwa east africa laba sano waarantiya leeyihiin kuwa dubay laakiin waddanka dubay waxaa ka jiro shirkado badan oo moobelada soo saara marka kuwa hindiya jiro stock hindiya markaan dubay tagnoo kale waxaan aragnaa stock india la yihahdo iyo stock iiraan la yihahdo stock indonesia la leeyahay vietnam laleeyahay hilibiin laleeyahay marka kuwa dubay ka yimaado mar walba waxaa ka orginaalsan kuwa east africa waxay leeyihiin quality control dowladda dhexdeeda ah dowladda kenya marka ka waran marka qalabka oo kaleeto ma idinkaa keena ilaa xagee ka keentaan
dukaankeena alaabta taalo waxay u kala qaybsantaa alaab aan gudaha ka qaadano oo banaanka aan laga helin alaabaha ugu waaweyn birintarada fotokobiyada moobelada iyo laabtobyada iyo desktopkombyuutarka nooca la yihahdo waxaa keenaa ilaa iyo maraykan xu nooc la yihahdaa jiro oo refabish la yihahdo waxaan ka keennaa duey jabaan u k iyo america kuwana ayagoo cusbaan ka soo qaadnaa suuqa china marka dhallinyarada iyo ganacsiga ka waran sida ay ugu lug leeyihiin
dhallinyarada way is caawiyaan anaga hadda qof dhallinyara oo shaqadoona marba noo yimaado meesha wax banaan yihin aad gelinaa haddii anaga naga banaan yihiin waxyaalahan ku xidhna waxaa ka mid ah inuu damaanad keensado leanna weli afrikan ku noolnahay qofka sharcigiisii meel loola maro waa beri a u raadinaysa ma jiro saldhig ah soo marka qof uu yaqaano asaga damaanad ka ah hadduu keena waa qaadanaa dukaamada ganacsiga ee suuqa islii waxaa fursado shaqo ka helay dhallinyaro soomaaliya shaqala'aan oga soo tegay kuwaasoo hadda halkan ka shaqaysta xasan maxamed cabdi ayaana ka mid ah dhallinyarada fursaha shaqo ka helay suuqa islii magacii waa xasan maxamed cabdi xaylow kambanigan aan ka shaqeyno waxaa lahaa gestig wuxuu xarumo ku leeyahay nairobi iyo waddamo kale sida maaragta tanzania muxuu qabtaa wuxuu bixiyaa adeegyada sida maaragta kombyuutarada mobilada adiga wuxuu electronics ayaan ka shaqeynaa oo maaragtay kambanigan shaqadiisa ay tahay dadka ugu badanee wax idinka iibsada ka waran soomaalida inkastoo islii aad ku dhex taallaan laakiin waa kuwe wallaahi dadka wax naga iibsada aaday u tira badan yihiin saa ka warqabtid waddankan kenya kuma nool hal qowmiyad iyo maaragtay hal waddan kuma nool waxaa ku nool dadyow kala duwan sida hindi afrikaankan kale carab marka ma dhihi karo hadda qoladaas wax naga iibsato laakiin dadka intooda badan waxbay naga iibsadaan sida carabaha afrikaanka soomaalida waa keen marka waxyaabaha aad iibisaan maxaa ka mid a sida aa u jeedid waxaan iibinaa kombyuutarada diskatob ama labtob taleefano iyo electroniga qaybihiis kala duwan saad arkaysa adii laftaada marka suuqa ka warran hadda waa sida suuqa maasha allah aad u wanaagsan yahay ma xumo maasha allah waa suuq aad u wanaagsan ma jiraan waxaa qabada oo ad la kulmaan dhallinyarada hadda tusaalahaan adigoo kaleeto dukaanka ka shaqaynaya
waxaad ka hadlaysaa soo maahan dhanka oo kastamarka sooma ama dhinac kale haday jirtaba si fiican dhanka kastamarka ma caqabado badan oo horta dhanka dadkan kaleento ajaanibta ah sida marka laga soo tago soomaalida ma caqabado badan laakiin sida soomaalida ayaa maaragtay dad aad xoogo u ad adag eh afrikaantan kaleento sida kenyaatiga tanzaniyaanka dadkan carabaha hindida dad aad u dhib badan ma ahan ee maaragtay waa dad aad u wanaagsan laakiin waxaa xoogo caqabada ka jiraan waa dadka soomaalida
aad baa umaadsanta saaxiib abu adaa mudan maasha dhallinyarada ka shaqeeya dukaamada ganacsiga ee suuqa xaafadda islii ayaa sheegaya in xilliga lagu guda jiro kala iibsiga badeecadda ee caqabado kala duwan ay kala kulmaan macaamiishooda gaar ahaanna kuwa soomaalida oo ay sheegeen inaysan u hoggaansamin sharciga ganacsiga caqabado badanaa la kulanaa oo kastamarka waxaa ka mid ah soomaalida mostly kastamarka madowga ah ma dhib badno ama dadka ajnabiga ah qaab roolisay kula maraan laakiin kastamarka kale oo soomaalida ah wixii inay soo jabayaan ku leeyihin u jabnaayo iga bedel annagana waarantii hal sana ku bixinaa alaabta ugu waaweyn ugu qaalisan dukaanka marka waa la macaamilnaa waan u bedelnaa ama ayagaa la macaamilnaa laakiin caqabado badanaa ku qabnaa aad baa umaadsanta adigaa mudan qadar khadar maxamuud xareed v o a nairobi
hagaag halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana weli waa washington haatana adaan ku imide amaanaan heli waaye adaan ku imide codadkii kilar iyo luljelan kusoo dhowaada
ayantan adaan ku imide maanaan helwa
teedadayigaaryow odaanku imid codadka luul jelaani iyo axmed shariif keler waxaan filayaa dhegeystayaal badan ibraahim oo barnaamijkan dhegeysanayeen codkaasi ay waayo waayo soo xusuusisay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha ee gobolka awdal ayaa sheegtay in bahda cayaaraha ee gobolka awdal ay laba garsoore u diri doonaan tartanka cayaaraha dhalinyarada ee dhowaana ka furmi doona gobolka sool tartankaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya lix iyo toban kooxood oo ku loolamaya koobka warbixintan waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good
iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal xasan siciid ayaa u sheegay idaacadda v o a in bahda ciyaaraha ee gobolka awdal ay laba garsoore u diri doonaan tartanka kooxaha heerka koowaad ee gobolka sool si ay uga qayb qaataan dhanka garsoorka ee ciyaarahaasi oo ka dhici doona magaalada laascaanood taasi oo tartanku uu dhex mari doono lix iyo toban kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee gobolka sool run ahaantii maanta waxaa hadda ila fadhiya garsoorkii gobolka awdal laba xubnoodoo ka mid ah oo ka soo qayb galaya tartan gobolka sool ka socda iyadoo codsiga wasaarad ahaan mas-uuliyiinteedii ay maaragtay iga yimaadeen oo aan maaragtay isduwaha gobolka soolna xidhiidh leenahay sida isduwayaasha kale ee gobolada maaragtay dalka ka jira somalilan run ahaantii labada garsoor ee gobolkayga ka baxaya maanta ayaanan babixinayaa waxaanan hadda intii saacaddan in yar ka hor ka wada hadlaynay agaasimihii guud ee wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha soona aan babixii igu yidhi hadda ayay maanta ayay gobolka ka socotimi doonaan aynan ka qaybgali doonaan kulankaa siriyeeda ee gobolka sool isaragooga lagu qabanayo kaasi wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka awdal sidoo kale waxaa dhinacayga fadhiya labada garsoore ee ka qayb qaadan doona dhexdhexaadinta ciyaarahaasi ka dhici doona gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood oo aan wax ka weydiiyey socdaalkooga ay ku tegi doonaan magaalada laascaanood kagana qayb qaadan doonaan tartankaasi dhex maraya kooxaha gobolka sool dhowaan magacaygu waa faarax booq garsoorka waxaan uga qayb qaadan doonaa sida ugu quruxda badan hadduu ilaahay dhahdo waxaanan insha allah mateli doonaa annagoo matelayna gobolkayga kana aanba baxayno wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha guddoomiyihiina uuna garab joogo mar walbanana aanba bixinaya maanta waxaan annagoo magaciisa mar walba matalayna oo wasaaradda magaceeda matalayna waxaan insha allah jecelna inaan sida ugu quruxda badan looga soo shaqeyno gobolka sool oo ah gobolkaygii labaad si cadaaladana aan u kala saarno inta badan garsoorku wuxuu u baahan yahay aqoon iyo inaad hore u soo qabatay tartamo ciyaareed marka wax tartamaa oo hore aad garsoor uga soo noqoteen ma jirta dhinacaaga marka adiga booq ahaan aan su-aashaa ku weydiiyo haa way jirtaa tartamada ugu badan somalilan iminka ka dhaca garsoorayaasha daadihiya baan ka mid ahay dhowaan waxaan soo gebagabeynay tartankii degmooyinka ee hargeysa lagu qabtay oo dhowaan dhammaaday waxaan kaloo soo gebagabeynay isla sanadkan gudahiisa koobkii lagu qabtay ee baraka jai uu qabtay gabiley lagu qabtay koob kaleo biyo isla gabiley un lagu qabtay garsoorihii soo gebagabeeyey baan ahaa gobolka awdal tiro male koobabka aanu ku soo gebagabeynay isla sanadkan iyo sanadadii hore iyo wixii kasii horeeyeyba way jiraan koobab badan oonan qabanay lama soo tirin karo garsooraha kale isaguna ka qayb qaadanaya tartanka ciyaaraha ee kooxaha koowaad ee gobolka sool isaguna maanta kaanba baxaya magaalada boorama ayaan isna wax ka weydiiyey seed u aragtaa dhexdhexaadinta aad garsoorka ka noqonaysaan ciyaaraha kooxaha heerka koowaad ee magaalada laascaanood ka dhici doona ee gobolka sool alxamdulilah rabbilcaalamiin magacaygu waa ibraahim jibriil sheekh ibraahim ahna garsoor ka tirsan gobolka awdal mar koowaad iyo mar labaad waxaa maanta iskale ilaahay halkan nagu kulmiye innagoo caafimaad qabna alxamdulilah rabbilcaalamiin mar labaad waxaan mahad ballaadhan u soo jeedinaa wasaaradda dhalintii ciyaaraha heer qaran iyo heer gobol iyo heerka gobolkan ka tirsannahay ugu horreeya isku duwaha dhallinyarta ciyaaraha iyo walaalkii samaroon oo isagna xubin ka mid ah markaas waxaan ka qayb qaadanaynaa tartanka heerka koowaad ee ka dhici doona gobolka sool martina kumanin gobolka sool oo waa gobolkaygii labaad insha allah guul baan rajeynaynaa markii koowaad maaha inaan ka qayb qaadanno dee tartanna caynkaasa waxaan ka qayb qaadanay tartanadii gobollada ee somalilan kuwii heer gobol iyo heer qaranba insha allah guul baan rajeynaynaa de experiencenna aan u leenaho waxaan training baalana siiyey oo inamadii xidhiirka jabuutiya iyo daanagii oo khibrad dheeraada u leh ciyaaraha garsoorka iyo dhexdhexaadinta aad ka noqonaysaan kooxaha heerka koowaad ee ku tartami doona magaalada laascaanood ee gobolkaasi sool oo kooxuhu dhammaantood ay yihiin kooxo ka soo jeeda gobolka sool ma noqon kartaa isdhexgalka dhallinyarada maadaama idinka iyo garsoorayaal kale oo gobollada kale ka socda aad tegaysaan magaalada laascaanood ha dabcan way noqon kartaa isdhexgal ciyaaruhuba waxa koowaad ee waa isdhexgalka dhallinyarada ayaa ugu horeeya mar labaad dee inaan ka soo shaqayno gobolkaana aad baan u soo dhoweynaynaa sida wanaagsan ay nooga soo codsadeen iyo sida aan u ajiibnayba insha allah guul baan ii rajaynaa kuwaasi waxay ahaa bahda garsoorka ee gobolka awdal oo aannu ka waraysanaynay tartan ciyaaraha kooxaha heerka koowaad oo lagu qabanayo magaalada laascaanood oo ay ka qaybgelayaan kooxaha heerka koowaad ee gobolkaasi sool oo ay ka noqon doonaan garsoorayaal ama dhexdhexaadiyayaal ciyaarahaasi ka dhici doona magaalada laascaanood oo aannu ku waraysananay barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha axmed cali sheekh waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno horyaalka laliiga ee dalka sbain kooxda real madrid ayaa xalay qabatay hoggaanka horyaalka kadib markii ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda asasona ciyaar ka dhacday garoonka bernabeyo kooxda real madrid ayaa waxaa labada gool u dhaliyey ciyaaryahan venus junior oo dhaliyay daqiiqadii soddon iyo lixaad iyo ciyaaryahan rodrigo oo dhaliyey daqiiqadii toddobaatan iyo labaad real madrid ayaa waxaa iminka horyaalka ku hogaaminaysaa afar iyo toban dhibcood kooxda ku soo xigtana waa kooxda atletic madrid oo leh saddex iyo toban dhibcood atletic madrid ayaa iyana xalay waxa ay laba gool kaga soo adkaatay naadiga mayorka oo ay u martisay kulamadii kale ee dhacana kooxda laganes ayaa hal iyo hal la dhaafweysay naadiga atletic bilbao halka kooxda valencia ay saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga getabe horyaalka dalka talyaanigana kooxda inter milan ayaa weli horyaalka hoggaanka u haysa waxaana ilaa iyo hadda aysan wajihin wax guuldarro ama barbardhac ah iyada oo badisay dhammaan kulamadii ay ciyaartay ee shanta ahaa inter milan oo xalay kulan adag la yeelatay naadiga laasio waxay kaga adkaatay gool iyo waxba waxaana goolka qura ah ee kooxda inter milan dhaliyey ciyaaryahan danilo ambrosio inter milan ayaa horyaalka waxay ku hogaaminaysaa shan iyo toban dhibcood kulamadii kale ee dhacay ee horyaalka talyaanigana kooxda rooma oo martigelisay naadiga atlanta waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba fiorentina waxay labiiyo hal dirtay naadiga samadoria genowa iyo bolonya ayaa isla dhaafi waayey barbardhac eber iyo eber ah kooxda naaboli oo martigelisay naadiga kalerina waxaa looga adkaaday gool iyo waxba baarma waxa ay hal iyo eber kaga adkaatay kooxda sassuolo kooxda leeji u safartay kooxda isbaalna waxa ay kaga soo adkaatay saddex gool iyo gool horyaalka dalka faransiiskana kooxda b s g ayaa markii ugu horreysay muddo lix iyo toban bilood ah waxaa xalay looga adkaaday gurigeeda kooxda b s g oo garoonkeeda magaalada baariis ku martigelisay naadiga remes waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kooxda b s g ayaa waxaa iminka horyaalka ku hogaaminaysa shan iyo toban dhibcood waxaana ku soo xigta kooxda anjakis oo leh shan iyo toban dhibcood kooxda liilina waxay leedahay saddex iyo toban dhibcood koolimadii kale ee dhacay ee horyaalka dalka faransiiska haddii aynu eegnana kooxda amienis waxay martigelisay naadiga booqdoor waxaana looga adkaaday saddex gool iyo gool lione ee u safartay naadiga breston waxaa ciyaartooda ku soo dhammaatay barbadhac laba gool iyo laba gool ah liili waxa ay laba eber gasay naadiga strasburg halka montebleek ay hal iyo eber dirqi ah kaga adkaatay naadiga nimes sidoo kale nantes ayaa hal iyo eber kaga adkaatay naadiga renes sanateniye waxay martigelisay kooxda mets waxaana looga adkaaday gool iyo waxba kooxda anjakisna waxay laba eber kaga soo adkaatay kooxda tolom dalka ingiriiska waxaa xalay dhacay kulmo ka tirsan koobka loo yaqaano e f l kaabka waxaana kooxda asonvilla ay saddex iyo hal kaga adkaatay naadiga brighton barton ayaa laba ebagatay kooxda botsmouth chelsea waxay toddoba gool ka dhalisay naadiga greensby waxaana ay kaga adkaatay toddoba gool iyo gool kooxda liverpool oo aaday naadiga emki dones waxay ku soo badhaysay laba gool iyo waxba oxford waxa ay afar iyo ebagatay naadiga westham shevel united oo martigelisa sunderland waxaa looga adkaaday gool iyo waxba kooxda wolfis waxa ay sida dhaafween kooxda reading hal iyo hal hase yeeshee naadiga wolfis ayaa ku soo guurtay rigoorayaal sidoo kale kooxda manchester united oo la kulantay kooxda heerka saddexaad ee rochdale ciyaartoodii waxay ku dhamaatay barbardhac hal iyo hal ah hase yeeshee kooxda man united ayaa waxay ku soo baxday rigoorayaal wareegga afraad ee koobkaasi ayaa isla xalay la sameeyey waxaana kooxuhu ay isugu aadeen sida tan everton iyo watford astonvilla iyo wolfis manchester city iyo southampton barton iyo leicester city crowley iyo colchester jelsia iyo manchester united ayaa kulmi doonaa liverpool waxay martigeli doontaa naadiga arsenal kulanka kalena wuxuu dhex mari doonaa kooxaha oxford iyo sunderland xubinta cayaarahana waa mid intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha intaasaanu ku dhaafnay markanna waxaad nala dhegaysataan heesta hadma aan ku helaya
halis nafteeda mayl baxaysaa hadbaan ku helayaa cabdiqaadir jubba heestaasi uu ku luqaynayey waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna duhurnimo ay wadadoleeda kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anigoo ibraahim xasan daandurey farsamadii jimi fariga intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo